bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid ah arday dhiganayay jaamacadda maseena oo ku dhintay dibadbaxyadii shalay xaafilad lagu abaalmarinayay arday qur-aanka kariimka xifdisay oo ka dhacday magaalada mombasa iyo madaxweynaha soomaaliya oo saxiixay sharciyo muhiim ah subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo talaada taarikhdan waxay ku beegantahay ko labaatanka bisha saddexaad sanadka labada kun iyo labaatan iyo saddex qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada waxaa lagu soo waramayaa in mid kamid ah ardayda jaamacadda maseeno lagu dilay dibadbaxyadii ay shalay siyaasiyiinta mucaaradka iyo taageerayaashooda ka sameeyeen qeybo kamid ah ismaamulada dalka booliiska magaalada maseeno ee galbeedka wadanka ayaa xaqiijiyay geerida ardayga waxa uu ku nafwaayey iskudhac dhex maray ciidamada ammaanka iyo dibadbaxayaasha wararka ayaa intaas ku daraya in saraakiisha ammaanka ay adeegsadeen rasaas iyaga oo ka falcelinayay dhagxaana ay kusoo tuurayeen dibadbaxayaasha booliiska ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in ardayda iskudhacaasi ku dhintay lagu magacaabi jiray william yange bayaanka waxaa ku cad in ardayga laga toogtay qoorta kadibna loola cararay isbitaalka halkaasi oo uu ku geeriyooday hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka azimiya loomoja wankenya rail odinga ayaa sheegay inay isniin kasta mudaaharaadii ka sameyn doonaan ilaa iyo inta dowladda dhexe ay hoos u dhigaysa qiimaha sarreeya ee maciishada dadweynaha xaafadda buladhayde ee magaalada dhadhaab ayaa cabasho waxay ka muujinayaan biyo la-aan haysata in muddo ah waxayna baaq u direen mas-uuliyiinta deegaanka iyo dowladda ismaamulka gaarisa sidoo kale guud ahaan magaalada dhadhaab ayaa waxaa ka jira cabasho la xiriirta adeega korontada
anoo la idhao daarisha cabdulaahi oo ku nool buullaydhay qariiba siddeed bilood waan oomanahay oonkayn oon hadda ah maaho waa oon oo silinsaday tuubooyin baa noo surnaayeen ogu hore biyeero dhuritaanaan ku haysanay dhulka oo ladhaara wadadii laqodayo oo dhulkii laqodqodayo halahilaayo dhuritaankana waan waaynay waxaan rabnaa maxaa la dhihi jiray dowladda dadka aan soo doorannay ilaa dadweynaha dhadhaab ku nool inay oonkayn ay dhibaatada inay arkoon waan oomana oon aa saa'id uxun baan u oomanahay dab ma haysano biyo ma haysano maxaa la dhihi jir soon baana soo gal rabalaan baana soo gashay waxaan rabnaa oonkayn ay dhibkayn in la arko oo sida ugu degdeg badan tuubooyinka biyihiina haddii naloo biyihiina loo soo sii daayo waa anigoo ah cabdiqaadir siraad ibraahim ku nool buula dhaydhay gaar ahaan xaafadda taqwa waxaan ka cawanaynaa oon shayga noogu hore oo noogu daran waa oon oon zaa'id ah baan nahayaa ilmihii iyo carruurtii iyo dumarkii baa naga dhammaadeen oo kala hareen aniga cabdiqaadir haddaan ahay waxaan codsan governaga laga soo bilaabo member of parliament faarax macalin m c a dhadhaab maxamed cabdi faarax tafadaliini waxaan rabnaa inaad degdeg noo soo gaartiin maxaa layidhahaa maxamuud xuseen cali waxaan ku noolnahay degmadan dhalaa buuladhaydhay masaajidka taqwa waxaan ka cabanhaynaa oon aad u baahsan oon wuu dhaafay nafgooyo waa ay ka nahaysta annaga waqti jilaalo qorxood aha lagu jiraa waagi biyo waan helaynaa aan dhihi jirno hadda aan tilmaamo ani maba garanayay magacayga waa khaliif cumar waxaan ka cawanhaynaa oon haystaa muddo aad u fara badan waxaan degannahay horta marka hore booladhaydhay khaas ahaan masaajidka taqwa agtiisaan daris la nahay dhibaatooyinkana haystoon ka cawan hayno ugu weyn waa biyo la'aan iyo koronta la'aan run ahaantii biyo la'aanta horta muddo badan bayna soo haystay sidii dad iga horreeya u sheegeen siddeed bilood uma dad qaar baa biyo la'aan ahaa dad baa sanad ahaa way soo daba socotay marka hadda waxaad mudda xaafadaha annaga hadda aan ku joogno ilaa wix naga korreeya kuddi biyo la'aantii toos bay noo wada saamaysay run ahaantii meesha hadda maanta gurigan hadda aan ka hadla aan joogno tuubadu biyaha ka dhaansana wataa meesha taalla waatan hoos ku jirtaad u jeediin meel hataa intaasoo sanad ku dhowaad biyo laga cabay ma aho waa kuwan caagadaha biyaha u ku dhaansanaayeen gurigan xafadan waxau yartay waxaa laga inay siddeed qof ama toban qof ay ku nool yihiin oo biyo la'aan ah dhibkeeday iska leedahay taas dhib aad u weyn waaye markee dhibka u weynna waxaa kow ay ka tahay maamul xumo ayaan kolleyl u aragnaa inayna haysato dheerdheeb waa meesha ugu biyo badan marka la fiiriyo meelaha ceelasha leh waa meesha ugu biyo badan bad baa ilaahayna siiyey oo macaan biyaheeda laakiin wixii maamul ahoo intuu biyihii noo si fiican noo siiyan biyaha ku ku anbixi lahayn ayaana haysanin run ahaantii eeddaa ayaanahay dadka uma wada dhanno ama mas-uuliyiinta uma wada dhanno biyo saan ogsoonahay nidaamka wax shaqo ku leh county government waxaan eedda ayaa dusha ka saaraynaa county governmentin uu khaasatan ka yahay mushimuha nadiif jaamac mushimuha waxaan kaa codsanaynaa annagoo reerdhadhaab ah khaas ahaan reeboolo dhaydhay iyo dumarkiina haweenkan meesha tuulankudi iskugu soo baxeen bishii ramadaanoo barakeyna saneed ayaa soo gashay waxaa laga yaaba wax inaad warad ka hayna aada ogsooneen laakiin walaalow oon baana hayaa khaas ahaanna waxaan sii canayn haysanaa wasiirka biyaha loo dhiibay oo maamulka biyaha iskale oo gacanta loo geliyay maalin idaacadda soo ka hadlaa maqlay oo leh intiina gafanaha u tegin wixii biya ani isoo weydiiya dheerigt hadda adaan kuu dheerigt garaynhaynaa dhadheeb baan joognaa bahatmbaayaan kuma lihid xafiis dhadheeb aad ku leedahay intaantan aan kaga cawanayna ma laho waan oomanahay dhibka weynuna haysa waxaa waaye haddaad cawat waxaad u tegay jiif marka soomaaliya waxay tiri aadamana wixii buuran buu fiiriyaa ilahina wixii barakaysan annaga madaxda maanta noo soo gashay ninka imbiiga iyo ninka kafanaha inay dad barakaysan yihiin oo maanta la dhergi yaan sugayna waxaa la yidhi geel rime ninkii sugo gaajo way ku raagtaa dheesiye mar buu dhali dambarkiisa maalow gaajada ka raystay inaan gaajada ka raysanayo iyo oonka yaan moodayna soomaaliya maxay tiri nolosha caana naftana biyo labadii baan weyna sooma gaajo kale iska dhaafay marka waxaan sheegahaynaa waxaa la yidhi nimaa soorta oo aan kaa seexanay iyo nimaa sugta oon kusoo socday madaxda waxaan u sheegaynaa shalay waa ogen saa madaxa u luulayn aan ku dhammaana dib wax noogu soo noqdana ma aragno kii loo jinsexday kii kalena wax baa la garan lahay inay aada nooga dadaalaan oo dantaayna ay fiiriyaan
biila-aan iyo dabla-aanaa jirtaa dadaa oo muxuua xanuun qabaa oo gaas qabaa biila-aan dabka marna haween sideed sax haweynaa biyaha u kaxaysaa biyaa fiirinaysaa biyi oo oo joogina arkaysa jilili qar ka socdo dhibkaasaan haystaa ee dadkii la doorta waxaa noo toro ay biila-aan hashacaysaa biyaha
cabashada dadweynaha ayaa wax ka weydiinay wakiilka ismaamulka gaarisa u qaabilsan dhadhaabo amiin xaaji cabdulaahi wuxuuna sheegay inay ka warqabaan baahiyaha dhanka biyaha iyo korontada ayna xallin doonaan cabashada inay jirto waan ognahay dowlad ahaan cabasho biyo ayaa jirtaa biyo la-aan magaalada way ka jirtaa waa sax annaga laftirkaanaga ka dowlad ahaan waxyaalo badan oo tallaabo oo aan qaadnaa jirtaa waxa keenayana biyo la-aantan waxaa weeye ceelashii muddo dhowr sanoy shaqaynayeen markay shaqaynayeen dhowr sano biyihii biila-aan bay noqdeen waxay noqdeen waxay u baahdeen in lagu sameeyo rehabilitation ama dhowr sano laguma sameyn dayactir laguma sameyn marka waxaan rajeynaynaa hadduu alla yiraahdo mar dhow insha allahu in biila-aanta laga bixi doono qaarkood korontadii oo dhib ka jirto ayaa ceelasha la shaqayn layihiin korontadii oo ay ku xiran yihiin ceelasha badankood waayo solar ma isticmaalaan waxay isticmaalaan koronto korontada oo tegtegayso dadweynihii oo batay oo maaragtay shacabkii oo bulooyinkii fara batay
star f m ka dhegayso garbaharey mawjadda ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabad ka dhacday madaxtooyada soomaaliya ku saxiixay sharciga oo ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka oo la kala ah sharciga la dagaalanka argagixisada sharciga dhismaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliyeed sharciga socdaalka soomaaliya sharciga dhowrista xogta dadweynaha sharciga nidaamka lagu hagayo kheyraadka dhulka hoostiisa sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashadayaasha sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha iyo sharciga horumarinta iyo sidoo kale maareynta kalluumeysiga soomaaliya madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey guddoonka iyo mudanayaasha labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sida ay u dardargeliyeen ansixinta sharciyadan oo as-aas u ah dowladnimada soomaaliyeed iyo hirgelinta nidaamka ku salaysan sharci iyo dowladnimo casri ah sidoo kale madaxweynaha ayaa ku ammaanay golaha xukuumadda iyo khubarada soomaaliya soo saaridda iyo soo diyaarinta shuruucdan waxaana uu tilmaamay in ay taariikh cusub u tahay dowladnimada soomaaliya maadaama ay yihiin sharciyadii ugu badnaa ee muddo kooban lagu ansixiyay taasi oo muujinaysa muhiimadda wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee kala duwan wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexena waxa ay sheegayaan in xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay waa berigii hore ee saaka ee weerar qarax ku bilowday ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ku leeyihiin deegaanka eh, daarunicma oo hoos taga degmada ruunirgooda ee gobolka shabeellada dhexe goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in weerarka kadib uu dhacay dagaal toos ah oo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinacaya al-shabaab saraakiisha ciidanka xooga dalka ee deegaankaasi ku sugan weli kamaysan hadlin dagaalkaasi halkaa ka dhacay oo qaraxayadu ay weheliyeen ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka jabaan ayaa lagu wadaa in uu maanta safar ku tago caasimada dalka ukrain ee kiev waxa uu qorshuhu yahay inuu halkaasi kula kulmo madaxweynaha dalka ukrain valadimir seleniski wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka jabaan ayaa socdaalka ra-iisul wasaaraha ku tilmaamtay mid garab istaag lagu muujinayo dowladda ukrain oo ay saameyn baani kasoo gaadhay duulaanka militariga ruushka ee halkaa ka socda dowladaha waa dowladda jabaan iyo wadamada reer galbeedka ayaa horey ruushka waxay ugu dhaliileen duulaankii militariga afarlaatankii bishii labaad ee sanadkii hore ku qaaday ukrain welina halkaas ay howlgaladu ka socdaan